waxaan ku leenahay safir welcome kusoo dhawow tvga puntland iyo puntland oo dhan kusoo dhawow anigu waxaan ahay wasiirka warfaafinta puntland aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa booqashada aan noogu timi ee puntland waxaanuna jina ka rajaynaynaa inaanu maadaama dal aanu saaxiib nahay soomaaliyana horey ula soo shaqeeye wax badan u qabtay inaan wax badan nala qaban doontaan annagana aad naga helaysaan soo dhoweyn wanaagsan puntland waa dhul nabada biis ah wax walba laga fulin karo cid kasta oo wax ka qabanaysana waanu kusoo dhaweyneynaa xarunatan hadda aa joogtid waa tvga puntland iyo raadiyaha puntland dhul weyn oo aad aragteen buu leeyahay wax badan oo laga qaban karo ayaan uga baahannahay annaga china ardayda ama studentiga ardayda soomaaliyeed oo wax kasoo baratay baa joogta waxaanu rajaynaynaa inaanu jina hadda kabacdi dad afka jinayska ku hadla inay raadiyaashan ka hadlaan oo ay ka shaqeeyaan si maaragtay arrintaas ay u noqoto walaaltinimo iyo issoo dhowaansho dowladda china iyo dowladda puntland iyo ummadda